Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo weliba barteena internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal jir ahaantiinba meel kastaad nagala socotaan waa axad afar iyo labaatanka bisha januari sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda galabnimo halka si wada jir idinka daadahaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idaacaddeena galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah dhulgariir xooggan oo cabirkiisa lagu qiyaasay toddoba dhibic hal oo ku dhuftay gobolka alaska ah ee dalkan maraykanka iguma cusbayn oo ankaroos aan iska dhulgariir hore oo kan ka yaroo dhacay waan dareemi waan waan dhowr jeer waan dareemay laakiin kani wuxuu ahaa kii igu cajiibsanaa gurigi oo dhan baa rusmay tifigii xataa aan daawanayay waa soo dhacay
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha degmada garbahaare oo ciidamada kenya ku eedeeyey inay duqayn aan loo aaba yeelin ka wadaan gobolkaasi
sidoo kale waxaan idiin haynaa maraykanka oo ay ka bilaabatay nadiifinta baraf xooggan oo maalmahan ka daayay gobolada dhaca dhinaca bari ee maraykanka barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ganacsiga iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida dhulgariir xooggan ayaa ka dhacay gobolka alaska ay ku yaalla dhinaca waqooyi galbeed ee dalkan maraykanka maanta waxaad ah khubarada aqoonta u leh cilmiga geologiga ayaa iyagu sheegaya in xudunta dhulgariirkani ay u jirtay magaalada ugu weyn gobolkaas ee angaroj ilaa laba boqol iyo lixdan kilomitir dadka ku dhaqan angaroj ayaa iyagu sheegaya in ay dareemeen ruxan weyn oo hurdada ka toosiyey laakiin ilaa haatan lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay dhulgariirkan waaxda la socodka cimilada ayaa iyagu sheegaya in aanay jirin sunaami la filan karayay in ay ka dhalato dhulgariirkan
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa kusii jeeda qaaradda eeshiya isagoo sii mari doono dalal ay ku jiraan cambodia iyo shiinaha madax ku jira ururka ay ku bahoobeen dalalka koonfur bari eshiya ayaa walaac ka qaba tallaabooyinka shiinuhu qaadayo ee ku aadan biyaha koonfureed ee shiinaha halkaasoo shiinuhu ka dhisay jasiirad macmala madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa qaban doona kulanka ay yeelan doonaan dalalka koonfur bari asia isugu iman doonaan kulankaasoo ka dhici doona gobolka california bisha soo socota ee dalkan maraykanka mas-uuliyiinta dalka iiraan ayaa sheegay in shirkadda diyaaradaha ee dalkaasi ay soo afjarayso heshiis ay ku iibsanayso ilaa boqol iyo afar iyo toban diyaaradood oo ay ka gadanayso shirkadda airbus marka madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani uu booqashada ku tago dalka faransiiska maalinta axadda ee toddobaadkan warbaahinta dalka iiraan ayaa ka soo xigatay wasiirka gaadiidka in shirkadda diyaaradaha ee iiraan iyo shirkadda airbus ay saxeixi doonaan heshiiskan laakiin wasiirku faahfaahin intaas badan muu bixinin heshiiskan ayaa ku kacaya ilaa dhowr bilyan oo dollar laakiin iiraan xilligan waxay si deg deg ah ugu baahan tahay diyaarado cusub si ay kor ugu qaado tayada diyaaradaheeda rakaabka kuwaas oo ay saameyn ku yeelatay sannado badan oo ay cunaqabateen saarnaayeen booqashada madaxweynaha dalka iiraan ruuxaani ee dalka faransiiska ayaa noqonaysa tii ugu horreysay muddo toddobiyo toban sano ah oo madaxweyne iiraan ka socda uu ku tago dalka faransiiska
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada washington
warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda marka horese alaska dhulgariir xooggan ayaa ka dhacay gobolka alaska ee dalkan maraykanka kaas oo cabirkiisa lagu qiyaasay ilaa toddoba dhibic hal magnitiyuud oo ah heerka lagu cabiro dhulgariirada ilaa hadda macluumaad badan lagama hayo khasaaraha uu geystay dhulgariirkaasi haddaba waxaan khadka telefoonka ku waraystay mukhtaar arbac maxamuud oo ku nool gobolka alaska
saacaddu markay ahayd kowdii iyo barkii habeennimo saacadda alaska oo la yidhaahdo alaska standard time ayaa waxaa ka dhacay meel u jirta lixdan mayl magaalada anchorage dhulgariir anigu magaaladan ku sugnaa dhulgariirka aad baa loo dareemay marka way jirtaa arrintaas ilaa hadda warbaahintu xajmiga uu leeg yahay iyo khasaare inuu geysto in kale ma laga war hayaa warbaahintu ma sheegtay weli
ismaaciilow waxa weeye in yar kadib adigu shan iyo toban daqiiqo kadib markii dhulgariirku uu dhacay markiiba waxaan raadiyey bal inta uu leegyahay dhulgariirku marka markii hore waxay dhahaan six pointy four cabirka dhulgariirka lagu cabiro laakiin markii dambe waxaan maqlayaa iminka wararkii dambe waxay sheegayaan inuu gaarayay seven pointy one cabirka dhulgariirka lagu cabiro waan gartay ilaa hadda wax khasaaraha ma la sheegay
ilaa hadda wax khasaare ah oo aan maqlay ma jirto waxa weeye wax saacad uun ka horabuu dhacay marka laakiin waxaan kuu sheegayaa markii uu dhulgariir ku dhacay magaalada anchorage gebi ahaanteed baleyrki waa ka tegey meel walba qaydaa ka yeedhay marka waa laga yaabaa inuu khasaara jira laakiin weli ma hubo ma xaqiijin karo marka adigu maxaad dareentay adigu shaksiyan bal dareenka aad saad dareentay markii uu dhulgariirku dhacay bal haddaad sawir iga siisid ismaaciilo markii dhulgariirku dhacay anigu gurigeygaan markaasaan shaqo ka soo baxay gurigaan soo galay waan fadhiistay sidaa markaan u fadhiistay oo kursiga fadhiga ama coachka loo yaqaana aan fadhiistay ayaa dhulgariirku dhacay run ahaantii iguma cusbayn oo anchorage aan iska dhulgariir hore oo kan ka yaroo dhacay waan dareemi waan waan dhowr jeer waan dareemay laakiin kani wuxuu ahaa kii igu cajiibsanaa gurigii oo dhan baa rusmay t v-gii xataa aan daawanayay waa soo dhacay oo dhulkuu ku dhacay waxaan eegay dhinacyada de waan dareemay inuu dhulgariir yahay laakiin isma aanan lahayn kan caawa waxa weeye waad ka badbaadaysaa laakiin ilaahay maadii waxa weeye adigu forty five second kadib waa istaagay korontadu ma soo noqotay markaa wax yar kadib mise weli sidii bay ugo-an tahay anigu gurigii markaan ku sugnaay xaafadayda dhexdeeda ahayd markii ilaa fifteen second uu soconaya dhulgariirkan ayaa korontadu tagtay wax ilaa hal daqiiqo kadibana way soo noqotay laakiin meeshii markii dhulgariirku u dhacay waan soo baxay gaarigayga baan soo kaxaystay maadaamaan doontoonka meel wax yar u jirta aan deganaa waxaan si walba wax khasaaracayo soo eeg marka dhoontoonkii anchorage oo ahaa dhoontoon afar iyo labaatanka saacadood leyra macnaha suuqa dhexe suuqa dhexe haa suuqa dhexe waxa weeye gebi ahaantiiba madow buu ahaa leyrka waa ka maqnaa hoteelada dhaadheer hortooda dadkii hurday waad garanaysaa kood iyo barkii habeennimo dadku inta badan waa hurdaan banaanka loo soo wada baxay marka de waa muxuu ahaa dhulgariir aad iyo aad loo dareemay oo guud ahaan laga dareemay magaalada anchorage run ahaantii de mana xaqiijin karo khasaaraha laakiin insha allah waa la ogaan doonaa de wixii khasaaraha maadaabuu hal saacun wax ka yar hadda ka hor uu ahaa deegaanada uu ka dhacay waa dhul noocee ah bal haddaad dadka sawir ka siisid ismaaciilow dhulgariirkani wuxuu ka dhacay mar dambe oo aan baaris ku sameeyey inuu magaalada gudaheeda ka dhacay inuu banaanka ka ahaa wuxuu ka dhacay meel u jirta siddeetan kilomitr ama lixdan mayl u jirta magaalada anchorage oo la yidhaahdo alyamna volcana meel la yidhaahdo wuu ka dhacay meeshaas waa meel buura iyo berina runaantiina buura u badan laakiin dhinac badda dhexdeeda wax saqla kuma uusan lahayn oo dhulgariiradu inta badan ama berinka ka dhacaan ama badda marka mid badda saamayn ku yeeshay ma ahayn laakiin meel banaanu ka dhacay waana meel la yidhaahdo alyamna fulcana la yihahdo waan gartay kaasi wuxuu ahaa mukhtaar arbac maxamuud oo ku nool gobolka alaska dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in sida ay wakaaladaha wararku baahiyeen goobtaasi ay u jirto laba boqol iyo lixdan kilomitr magaalada ankaroge oo uu mukhtaar ku sugan yahay haatan oo ah xudunta uu dhulgariirkaasi ka dhacay halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
waa hagaag washington ayaad nagala socotaan laantaaf soomaaliga idaacadda v o a galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay